waay walow qaala hadduu yidhaahdo haddaba lihaadihi tan ayaa wuxuu ku yidhi in dakalti haddaad gasho abdaara fa anti aaliqun wa aaliqun fadakalad waa gashay fasintaani waa laba fida sacebaan qabano wuxuu sheekhu yidhi haddii masalan uu yidhaahdo zawjkii baa lihaadihi tii kayru madkuulada ahaydeena is arag baa wuxuu ku yidhi in dakalti daara islaan yahay haddaad daartaa gasho fa anti aaliqun wa aaliqun waad furantay oo waad furan tahay fadakalat dabeedna daartii waa gashay fasintaani laba dalqadood baa dhacaya filase haddaan qabano maxaa yeelay labadan dalqadood ee uu yidhi anti aaliqun wa aaliqun uu yidhi dee waxay labaduba la cirbinayaan oy dabada kaga jiraan gelidda tartiibna ma kala laha awoodu dee wax tartiiba ma faaidaysa markay gasho may labadiiba qabsanayaan markaa nocan bay wada dhacayaan walow qaala hadduu yidhaahdo limawduucatin miday is arkeen buu ihi anti adigu aaliq waad furantahay dalqatan maca aw ama macahaa dalqatun ay tahay fasintaani wakadaa hayru mawduucatina waa lamid fila saxiix haddaan qabano walow qaala hadduu idhahdo dalqatan maan gubray qabla dala dalqad ka horeysa ow bacdahaa dalqatun ay tahay fasintaani fii mawduucatin wa dalqatun fii gayriha waxau sheekhu leeyahay ninkiibaa wuxuu ku yidhi islayntiisii ay is arkeen anti aaliqun islaan yahay waad furantahay dalqatan maca dalqa dalqa ay dalqa la socoto ama dalqatan macahaa dalqa dalqa ay mid kale la socoto fasintaani laba ayaa dhacayo dalqadood maxaa yeelay dee waa suurtagal macan baanay wada dhacayaan wakadaa hayru mawduuca tii aanay is arkina ayana labaa ku dhacayo fila saxi haddaan qabano oo dee labadii dalqadood baa mar wada dhacaya walow qaala hadduu yidhaahdana anti daaliqu dalqatan qabla dalqa dalqad dalqad ka horeysa ayaan ku furay ama dalqatan bacdahaa dalqa dalqa ay dalqo ka dambayso fasintaari baa yiqacanayn fii mawduucatin islaantii ay sarkeen dee laba dalqadood baa ku dhici maxaa yeelay hadalkani wuxuu keenayaa laba dalqadood inay dhacaan oo mid ahaantood hadda ay dhacdo ta kalena ay daba socoto len dalqa dalqa ay ka horeyso ama dalqad ay dalqadi ka dambayso marka mar hadday mawduuca tahay labaa ku dhacayo wa dalqatan fii hayri haddaanay mawduuco ahayn oo miday is arkeen aanay hayna hal dalquunbaa ku dhacayso ta horay ku baa-inaysa ta labaadna islaamba heli mayso walow qaala hadduu yidhaahdo walow qaala hadduu yidhaahdo dalqatan baad furantahay bacda dalqatin aw ama qablahaa dalqatun ay tahay fakada fi lasaxi asax haddaan qabnaayana waa sidaa ee walow qaala hadduu yidhaahdo waaye haddii uu yidhaahdo buu sheekhu yidhi ninkii wax furayey waxaan ku furay dalqatan bacda dalqa dalqa dalqa ka dambaysa ama dalqatan qablahaa dalqatun ama dalqaday ka horeysa dalqadii fakada fi lasaxi asax haddaan qabano ayana waa saas oo kale oo mawduucadiina labun baa ku dhacaya tii kalena mid unbaa ku dhacaysa fila saxi haddaan qabano walow qaala hadduu yidhaha dalqatan fii dalqatin baan ku furay wa araada maca ayuu u jeeday fa dalqataani weeye aw adarfa buu ujeeday aw alxisaaba ama xisaab aw alaqa ama weydlaaga fa dalqatun hal dalquun baa dhacaysa waxau sheekhu leeyahay haddii uu yidhaahdo haweenayen waxaan ku furay dalqatan fii dalqa waxaa la odhanuun maxaad fiidan ula jeeday bal labadan dalqadood la gelay fiidan maxaad ula jeeday hadduu yidhaahdo fiida bimacnaa macaan ula jeeday dee waa dalqatan maca dalqa un bay noqon fa dalqataani baa markaa dhacayo leannahu fii maca waa la isticmaalayo udkhuluu fii umamin maca umamin dee qur-aanka dhexdiisay dhacdayo amaa wuxuu ihi adarfa dee waxaan ula jeeday uun weel ahaanu dalqad ay dalqadi weel u tahay oo markaa ku dhex jirta ayaan ula jeeday dalqo macnaha dalqo kale ku dhex jirta awil xisaab ama xisaab baan ula jeedo isku dhufasho dalqad dalqad lagu dhufto aan ula jeedo ama midhba ulama jeedina waan idhi hadalku iga soo baxo adlaqa waan ilaaqay ui fa dalqatun dee dalqa ayuunbaa dhacaysa fi ljamiic waayo markuu yihi dalqad dalqad ku dhex jirta dee taa ayada taweelka mooye taa dee maduufka unbaa dhacaya darfku dhici maayo walow qaala hadduu yidhaahdo nisfa dalqatin oo fii nisfi dalqatin ayaan ku furay fadalqatun baa bikulli xaalin ee walow qaala hadduu yidhahdo dalqatan fii dalqatayn oo waqasada maciyatan fasalaad aw darfan buu qasay fawaaxidatun aw xisaaban buu qasay wacarafo waana garanaya fasintaani wain jahilow hadduu ka jaahiliyo waqasada macnaahuna fadalqatun waqiila waxaa leeyahay sintaani labaa dhici wain lam yanwi shay-an fadalqatun un baa dhici wa fii qowlina sintaani baa dhici in carafo xisaaban hadduu xisaabta garanayo waxuu sheeku leeyahay wuxuu yidhi islaantii baa wuxuu yidhi waxaan furay anti daaliqu nisfa dalqatin fii nisfi dalqa waxaan ku furay dalqo fii nisfi dalqa dalqo kale niskeed ahaatay fadalqatun bikulli xaal xal kasta dalqadun baa dhacaysa markaa hal dalqo ayuun baa ka soo baxaysa oo ama maciya ujeed ama darf ujeed ama xisaab ujeed maxaa yidhi dalaaqi dee ma kala jus-oobayo ee dalqad dhamaystiran baa dhacaysa haddaba wuxuu yidhi taa intuu ka gudbay baa wuxuu idhi anti taaliqun dalqatan fii dalqatayn waxa la odhan uun waar maxaad fiida ula jeeda haddii uu idhaahdo waxaan ula jeeday bifii maciyatan yani inay maa dal ma dalqatan maca dalqatayni baan u jeeday hadduu yidhaahdo oo fiida maciyaan ula jeeday fa halaaثun saddex ayaa dhacaysa oo de waxay noo dalqatan maca dalqatayn waa dalqadiiyo laba kale oo la socda ow darfan darf ayaan uga jeeday buu yidhi fa waaxidatun midun baa dhici ku dhex jirta dalqad laba ku dhex jirta maxaa yeelay dee kaa madruufka unbaa dhacayo darfkuma dhacayo taa dalqada u leeyahi labay ku dhex jirtaa unbaa dhici labadaa lagu dhex jiraa ma dhacayso aw xisaaban ama wuxuu ihi maya kudhufashaan ula jeeday wacrafow xisaabtiina wuu garanaya fasintaana labun baa markaa dhacaya oo dee labadiin bay waaxid fi isnayn waa isnaynkiun wain jahilahu haddii uu wacrafu fasintaani bay wa hadduu xisaabta garanayo wain jahilahu xisaabta hadduu ka jaahil yahay oo waqasada macnaahu xisaabta ma yaqaane malaa dee wuu maqlay unoo haddana waxaan ula jeedin buri isku dhufasho fadalqatunun baa dhici fila sax haddaan qabay leanna waxaan la garanayn in la iraadadiisba ansixi mayso qiil baa wuxuu le maya sintaani laba ayuunbaa dhacaya mar haddii uu yidhi anigu xisaabiyo isku dhufashaan u jeeday walow yaanu garaninba e taas ayuunbaa dhici labun baa dhacaya haddii uu idlaaqo oo yidhaha waxba ulama jeedina fadalqatun dalqa ayuunbaa dhacaya maxaa yidhi xisaab iyo darafba dee waa suurtagal oo markaa inta mutayaqanka ee dalqada laga ziyaadin maayo wixii ka dheeraadkina waa mashkuuq qowl baa wuxuu leeyahay mee sintaani labun baa dhacaya markaa uu idlaaqo sintaani baa dhacaya in carafa xisaaban hadduu ninku xisaab garanayo labaa dhici haddii kalena dee midun baa ka dhacaysa walow qaala hadduu yidhaahdo bacda dalqatin baan furay fa dalqatun baa dhici ow nisbey dalqatin ayaan furay fadalqatun wey ilaa an yuriida inuu ujeeda kulli nisfin oo min dalqatin ka ahaaday mooyaane waxau sheekhu leeyahay haddii uu yidhaahdo islaan yahay anti taaliqun bacda bacda dalqatin dalqad barhkeed baad furantay fadalqatun dalqadun baa dhacaysa maxayna dalaaqi dee ma kala barhoobayo barhkii oo la riday waa kulligii oo la riday unba ka dhigan ibnu mundirna ijmaac ayuu saa kusoo naqlay marka waxay yidhaahdeen ma min tacbiiri bacdi can ilkulli ba oo bacdigan uu leeyahay kulli unbu ka dhigan yahay oo xagga tacbiirku waa caynkaa mise waa midbaabi saraayo oo intay barhaa ku dhacdo maydii kalena sarhaynaysa labadaba way yidhahdeen amaa wuxuu yidhi anti taaliqu nisaa'i dalqatin dalqo labadeed nis ayaad furantay fa dalqatun dee waa dalqadun laba nis ee laba nis laba dalqad labadeed nis waa dalqadun ilaa an yuriida kula nisbi min dalqa inuu la jeedo nis kasta oo dalqad ka ahaaday mooyaane markaa laba dalqadood baa dhacaya oo mid walba niska dayntii kalu sadhaynaya wal asaxu asax waxa weeye ana qowlahu odhaadiisa nisfa dalqatayn u yihi dalqatun weeye wa halaaثata asnaafi dalqatin ow nisfa dalqatin iyo wa huluثa dalqatina dalqataani weeye ee walow qaala hadduu yidhaha nisfa iyo wa huluثa dalqatin fa dalqatun unbaa dhacaysa waxau sheekhu yidhi qowlka asaxi waxa weeye haddii uu yidhaahdo anti aaliqu nisfa dalqatayni laba dalqa niskood ayaad furan tahay buuri yaqacu bihi dalqa dalqadun baa dhacaya dee laba niskood waa mid un haddii uu yidhaahdo asaxuna waxa weeye hadduu yidhaha anti daaliqu halaaثata asnaafi dalqa dalqad saddexdeed nis dalqad saddexdeed nis ayaad furan tahay ama wuxuu yidhi nisfa dalqatin wa huluثa dalqatin oo wada socda anti aaliqu nisfa dalqatin wa huluثa dalqatin yaqacu dalqataani laba dalqun baa labada suuraba dhacaya maxaa yeelay dee markuu yihi halaaثata asnaafi dalqa saddex badh dalqadii maxaa dheeraad ku ah nis baa dheeraad ku ah dee niskana mid kale unu soo qaado ha sadhaysa dabeedo niskii kalena ku darsato laba dalquun baa halaa ka soo baxaya markay tani laba nis buuxsamaan niska labaadi mid kaluu noqonoo wuu dhammaystirmi un markan kalena dee waa la celceliyey nisfa dalqatin iyo wa huluha dalqatin waa mid nis laga soo qaatiyo mid hulus laga soo qaato mid waliba sideedunba isu sadhayn oo dalqadu wada noqon laakiin hadduu yidhaahdo nisfa wa huluha dalqatin oo dalqadii uu soo celceliyay halkaa hore wuxu uhi nisfa dalqatin wa huluha dalqatin dalqadii muu soo celiyay wuxu uhi anti daaliqu nisfa wa huluha dalqatin fa dalqatun dalqa ayuunbaa dhacayo lafd dalqa ayaan la soo celcelinin dee nis iyo hulusna dalqa kama badna walow qaala hadduu yidhaahdo oday islaamo badan lihi liarbacin afar baa wuxuu ku yidhi awqactu calaykunna waxaan dusha idinkaga ridi ow baynakunna ama dhexdiina dalqatan ow dalqatayni ama laba aw halaaan saddex aw arbacan ama afar waqaca calaa kullin dalqa islaan walba midunbaa qabsan fain qasada haddaba hadduu u qasiyo tawsiica kulli dalqatin calayhina mid walba in loo qaybiyo waqaca fii hintayni labadii hintaani baa ku dhici wa fii halaain iyo wa arbacinna halaaun unbaa ku dhici wuxuu sheekhu leeyahay haddii uu oday dhowr afar islaamood leba wuxuu ku yidhi islaamihiisii awqactu calaykuna oo baynakuna guudkiina ama dhexdiina waxaan dhiga dalqatan hal dalqaan idinku wada ridi aw dalqatayni ama labaan idinku wada riday bu aw halaaan saddex buu yihi aw arbacan ama afar sidaa marka uu yidhaahdo waqaca calaa kullin mid kasta guudkeeda dalqatununbaa ku dhici maxaa yeelay dee haddii loo qaybiyo ama mid walba dalqad baa kusoo hagaysa ama bacda dalqun baa kusoo hagaagaya masalan markay afarta ahaayeen ee dee u afarta ku dha midba dalqad baa kusoo hagaagaysa haddii ay masalan ay afartooda marka lagu rido dalqo ama laba ama saddex marka lagu ridana dee midba dalqad wax dalqad waxeed ayaa ku dhacaya dee waa dhamaystirmaysaa intii kale markaa haddaba wuxuu hi fain qasada tawsiica kulli dalqatin calayhina waxaan doonayay buri mid waliba inay dalqada wax ka hesho oo dalqad walba mid waliba inay wax ka hesho waqaca fi hintayn markuu laba dalqadood yidhi dee mid walba laba dalqadood unbaa ku dhici ilan laba dalqadood buu doonaya mid waliba inay wax ka hesheen mid waliba markay in ka heshay inta kalena waa usoo raaci un wa fii halaain markuu saddex dalqadood yidhi iyo wa arbacin markuu afar yidhina halaaun ayuunbaa markaa ku dhacaya qasadkiisa ayuunbaa lagu cansaraya fa in qaala hadduu yidhaahdo aradtu waxaan ula jeeday baynakunna bacda bacdahunna baan ula jeeday lam yuqbal aahiran lama aqbalay fila saxi haddaan qabano ee walow allaqahaa hadduu furo uma qaala lilukhraa tii kale uu ku yidhaha ashragtuki macahaa waan kula wadaajiyey aw ama anti adigu kahiya iyadoo kalaa tahay fa ina waa ilaa haddii kafara ma furmayso wakadaa waxaa la mid ee low qaala aakharu hadduu mid kale daalika hadalkaa liimra'atihi islaantiisii ku yidhaahna waa la mid waxau yihi sheekhu odaygii awqactu baynakunna yidhi ayaa wuxuu yidhi bayna kunna waxaan ula jeeday bacdahuna barhkood ayaan ula jeeday dabeedna hadalkun baa saa iga dhacay lam yuqbal ظaahiran fi lasax daahirahaan laga aqbali maayo maxaa yeele lafdigii ayaa shirko keenaya marka daahirahaan laga aqbali maayo hadduu fura buhi walow طalaqahaa dumarkiisi mid ka mida ayuu furay uma qaala liukhraa tu kaloo ku hawl badatay buu dabeedna yidhi ashragtuki macaha ayadaan kula wadaajiyey orod aw anti kahiya ama iyadoo kalaa tae orod iga teg buuri fa ina waa hadduu sidaa dalaaqeeda ku niyeeyo oo yidhahdo sidaan taa u furay baan kuu furay dulliqad way furmi wailaa haddii kaloo niyo falaa ma furmayso maxaa yeelay waan kula waan ku waan ku wadaajiyey yaa waxyaalo kale ayaa suurtagala wakadaa waxaa iyana la mida low qaala hadduu yidhaahdo aakharu mid kale daalika liimra'ati haweenadiisii hadduu ku yidhaahdo oo haddii ninkan he la yidhaha magaciisa masala maxamed oo kale u yidhaha ashragtuki maca muطallaqati maxamed taa maxamed furay baan kula wadaajiyey hadduu yidhaahdo ayana waa la mid un bay noqonaysaa hadduu dalaaq ula niyeeyena way furmi haddii kale ma furmayso kinaayuu noqonaya laakiin wuxuu furay waa markuu og yahay wuxuu furay waa markuu og yahay laba iyo saddex midku furay haddaanu wuxuu furayba ogeyn aslu talaaq unbaa dhacayo cadadkaasi ma dhacayo faslun fi listisnaa halkana waa soo reebkii bal dalaaqii oo wax laga soo reebayo marka istisnaa dee waxay dhahdeen alikhraaju biilaa aw ixdaa akhawaatiha taxqiiqan aw taqdiiran ilaa ama akhawaadkeedii mid ka mida ayaa lagu soo saarayaa wax haddii aanu dee aan kani la helin geli lahaa hadalkaa hore wax haddii aan ilaadan iyo aanay soo kala dhex gelin hadalkaa hore geli lahaa markaa istisna waa laba qaybood oo qaybi cadadka ayuu kor yeelaa laakiin asalka dalaaqa ma kor yeelo sida ilaa iyo ixdaa akhawaatiha darbina asalka dalaaqa ayuu kor yeelaa sida tacliiqa mashiiada lagu xidho oo kale markaa istisna sharciga ayaa la yidhahdayoo fi curfi sharci bay markaa kaana istisna ku xisaabiyeen yasixu waxa ansaxaya in istisnaa soo reeb bishardi itisaalihi xuduudkiisa ayaa la shardiyaa walaa yadur waxba yeeli maayo saktato tanafusin neefsi amaski waciyin iyo markaa yar joojin qofkaa markaa amaha kaga dhale ama hadalka yar joojiya qultu waxaa li nawaawi haddaanay wayushtaradu waxaa la shardiyaa an yanwiya inuu niyeeyo alistisnaa qabla firaaqilyamin intaanu dhaarta ka faaruqin fi lasaxi wallahu aclam wayushtaradu waxaana la shardiya cadamu istiqraaqihi inaanu isgoosanin waxa uu leeyahay sheekh waxa ansaxaya istisnaa soo reeb dee qur'aanka iyo sunnaha iyo kalaamulcarab intaba wuu dhacay intuu qofku hadal hore yidhaahdo inuu dabeedna wax ka soo reebo waa iska bannaan yahay laakiin bishardi itisaalihi waxaa la shardiyaa lafdigan mustasnuhu mustasnaa minhuga inuu la xidhiidho kan la soo reebaya kan laga soo reebayo inuu xidhiir la leeyahay oo lagu tirinayo hadal keli ah haddii intuu wax yidhaahdo dabeedna muddo iska aamusnaado mar damba yidhahdo ilaa kaa mooyaane ma ansaxayo waxaan dhibayn buuhi xagga itisaalkana saktatu tanafus hadduu yar waxoogay ay neefdu yar qabato dabeetna uu yar neefsado oo dabeedna uu istisnihii la yimaado waxba yeeli maayo waciyin ciyiguna waa qofka marka hadal ku adag yahay amaha kaga dale haddii hadalkiiba nagun ku yidhaha isagoo istisnii damacsan la odhan maayo hadalkaagii mutasil maahay hadalkaasi waa mutasil nawaawi wuxuu leeyahay waxaa kaloo shardiya an yanwiya alistisnaa waa inuu niyeeyaa soo reebidana waa inuu niyeeyaa hadduu ku hadlo niya aanay jirin na waxba yani ma istisna ma noqonayo buu leeyahy waana qabla firaaqilyamin intaanu yemiinta ka faaruqin salaaqii baa markaa yemiin la iska xisaabinayaayo de inaba inaga dhaar iska nidhaahna waxaa kaloo shardiya cadamu istiqraaqihi inaanu mustasnuhu mustasnaa minhuga wada liqin hadduu yidhaahdo anti taaliqun alaaan ilaa alaaan saddex baad furantay saddex mooyaane waxaa la yidhaha istiqraaq baa ku jira oo istisnahaasi ma ansaxayo saddexdiba way wada dhacayaan saddexdiba wada dhacayaan markaana waana bail bilijmac amid iyo siday soo naqliyeen imaamulxaramayn iyo walow qaala hadduu yidhaha anta adigu daaliqu waxaad furantahay alaaan saddex ilaa sintayni laba iyo waaxidatan mid mooyaane waaxidatan mid ayuunbaa meeshaa dhacaysa waqiila waxa la salaasun saddex baa dhici aw ithnatayni laba iyo wa waaxidatan baad furantay buhi ilaa waaxidatan fa salaasun baa dhici waqiila waxa la yidhi intaani meel labun baa dhacaya waxau sheekhu leeyahay hadduu yidhaahdo anti daaliqun salaasan buhi saddex baad furan tahay ilaa sintayni wa waaxida laba iyo mid mooyaane fa waaxidatun midun baa dhacaysaa oo say miduu dhici dee waxay leeyihin istiqraaqa waxa keenayaa waa waaxida inat ilaa sintayni waa waaxida waaxidaha ku cadfan ayaa istiqraaqa keenaya meesha ka saar oo anti daaliqun halaaan ilaa sintayni ayuun bay noqonaysaa laba aanad furnayn mooyaane oo midun baad furantay ay markaa noqonaysaa waxaana hadalkaasi ku binaysan yahay cadadka cadadka isku cadfan inaan laysu barhkii barhka kale loo geynin sidooda ay u kala joogayaan amaa wuxuu yidhi qiil baa wuxuu leeyahay maya halaaثan saddex baa dhacaya oo kaasina wuxuu leeyahy saddexdu waxay ku dhacayaan sintaynka iyo waaxidadaa laysu geynaya saddex isla soo baxaya dabeedna istiqraaq baa dhacaya dabeetana isni cancel buu noqonaya saddexdii horaa dhacaya ama wuxuu hi anti aaliqun isnatayni wa waaxida waxaad furantay laba iyo mid ilaa waaxidatan mid mooyaane fa halaaثun saddex ayaa dhacaya saddex ayaa dhacayo dee waaxidadan waaxidada laga soo reebaya ayaa hawada ubaxaysa oo istiqraaqa keenaysa marka saddexdiiba saasay ku dhacayaan buu leeyahay waqiila sintaani laba ayuunbaa dhacaya buu leeyahay oo wuxuu qiilkana ku binaysan yahay mustasnaa minhugaa la jamcinayaayo oo sintayni waaxida ayaa saddex isla noqonaya ilaa waaxida midun baa laga soo reebaya laba dhacaya markaa wahiya wahuwa istisnuuna min nafyin isbaatun weeye wa cagsuhu sidaa cagsigii weeye ee falow qaala hadduu yidhaahdo halaaan baad furantay ilaa sintayni ilaa dalqatan fa sintaani labun baa dhacaya o ama wuxu uhi halaaan baad furantay ilaa halaaan saddex mooyaane ilaa sintayni fa sintaani un baa furmaya waqiila waxa la halaaan waqiila waxa la dalqatun waxau sheeku leeyahay waa arrin guudkaasi aslankiisaba wuxuu ihi istisnuhu haddaad hadal manfiya aad ka soo istisnooto isbaat buu noqdaa sidaa cagsigio haddaad hadal musbata ka soo reebtana nafyi buu noqdaa bal hadda hadalkaa ufiirsa markaa wuxuu yidhi falow qaal hadduu yidhaahdo anti daaliqun halaaan saddex baad furan tahay bu ihi ilaa sintayni laba oonad furnayn mooyaane ilaa dalqatan oo aad furan tahay mooyaane markaa hadalka hore anti aaliqun halaaan saddex baad furan tahay ilaa sintayni laba oo aanad furnayn mooyaane kaasoo nafyi maaha ilaa dalqatan isbaat bay noqonaysaa markaasoo aad furan tahay bay noqonaysaa anti aaliqun halaaan saddex baad furan tahay ilaa sintayni laba oonad furnayn mooyaane ilaa dalqatan oad furan tahay mooyaane fa sintaani laba dalqadood ba markaa meesha kasoo baxaya waayo markaad tidhahdo anti daaliqun halaaan saddex baad furantay ilaa sintayni soo halkaa midimay dhicin labadii haddaba soo hari lahaana ilaa dalqatanood furantay buu ka dabakeen halkaana mid baa ka soo baxday fa sintaani markaa labun baa dhacaya ama wuxuu ihi halaaan baad furantay ilaa halaaan saddex oonad furnayn mooyaane ilaa sintayni ood furantay mooyaane fa sintaani labun baa markaa dhacaya waqiila waxa la halaaan baa dhacaya oo qiilkaa halaasi wuxuu leeyahay istisnaha hore ayaa mustaqriqaho isagiiyo kalabaadba meesha ayay ka baxayaan qiil baa wuxuu leeyahay dalqatun dalqo ayuunbaa meesha ka soo hadhaysa oo furmaysa istisnaha labaadi waa saxiix buu leeyahy hadalkii hore u noqonaya oo kan kan istiqraaqa sameeye saddexda dhexna meesha ka saar waxa meesha ka soo baxaya halaaan baad furantay ilaa sintain marka hal dalqun baa dhacaya buu leeyahy aw khamsan shan ayaad furan tahay buuli ilaa halaaan saddex mooyaane fa sintaani labun baa dhacaya waqiila waxaa leeyahy halaaan saddex baa dhacaya waxau sheeku leeyahay masalan khilaaf yaroo kalaa jira istisnaha ma waxaa laga fiirinaya malfuudka ka lagu hadlay mise mamluuga ayaa laga fiirinaya ma waxaanu ku hadlay baa hadalkan laga soo reebaya mise wuxuu xaq ulahaayo saddexa baa laga soo reebaya hadalkani halkaasuu ku binaysayey wuxuu islaantiisii ku yihi anti aaliqun hamsan shan baad furantay ilaa halaaan saddex mooyaane fasintaani laba ayaa dhacayo wuxuu leeyahay istisnaha kaa malfuudka uu ku hadun baa laga soo reebaya markuu yihi saddex ayaad furan tahay shan baad furan tahay ilaa saddex oonad furnayn mooyaane dee labun baa furmay markaa meesha ka baxay qiilkuna wuxuu leeyahay alaaun saddex ayaa dhacaya oo wuxuu leeyahay istisnuhu marka horeba wuxuu noqonaya wuxuu mamluuga ku ahaayu milkisanaa ayuunbuu noqonaya ziyaadadana waa laqwi cibro ma laha aw ama anti daariqun alaasan baad furan tahay buui ilaa nisfa dalqatin dalqad niskeed mooyane fa alaasan saddex baa dhici ala saxiix haddaanu qabano waxa uu yidhi waxaad furan tahay saddex dalqad barhkeed mooyaane wuxuu ihi saddexdii dalqadoodba way dhacayaan liannahu markuu saddexdiiba furuu dalqad barhkeed soo reebay bar baa markaa da bar baa soo hadhay barkii kalena wuu dhamaystirmaya saddexdiiba saasay ku dhacayaan bay leeyihin bar baa hadhaya oo furmaya barkii furmayuun baa markaa intii kalena kaxaysanaya fa alaaun cala saxiix haddaan qabanno saddexdaas ayaa dhacaya walow qaala hadduu ilaha anti daaliq waad furantay insha allahu hadduu ilaahay doono aw in lam yasha ilahu haddaanu ilaahay doonin waqasada tacliiqa tacliiqna wuu qasinaya lam yaqac ma dhacayo wakadaa saasoo kaleu yamnacu diidayaa inciqaada tacliiqin tacliiq guntankeed wa cidqin iyo xorayn guntankeed wa yemiinin dhaar guntankeed wa nadri nadar guntankii iyo wa kulli tasarufin tasaruf dhammaantii ee walow qaala hadduu le yaa daaliqu tii furnayda insha allahu ilaahay hadduu doono waqaca waa dhacaya fila sax haddaan qabanno ow ama qaali wuxu uhi anti adigu daaliq waad furantay ilaa an yasha allahu ilaahay inuu doono mooyaane falaa ma dhacayo fila sax haddaan qabanno halkana noocii labaad ee istisnaha ayuu inoo galay oo atacliiq bilmashii'a ilahay mashii'adiisa oo lagu xidho weeye wuxuu yidhi anti daaliqun waad furantay insha allahu hadduu ilaahay doono ama wuxu uhi anti daaliqun waad furantay in lam yasha ilahu haddaanu ilaahay doonin furiinkaaga waad furantay waqasado tacliiqa inuu hadalkaa ku xidhana wuu doonayay mashii'ada hore ilaahay hadduu doono inuu furaa buu doonayy ama ilaahay haddaanu doonin lam yaqac dalaaqaasi ma dhacayo maxaa yeele waxaan lagu xidhay ilaahay doonidiisa iyo doonid la-aantiisa dee cid ogi ma jirto wakadaa saasoo kaleu yamnacu u diidaa buuhi tacliiqa mashii'ada ilaahay lagu xidhaa inciqaada tacliiqin tacliiqa guntankiisa hadduu yidhaahdo anti taaliqun in dakhalti daara in dakhalti daara haddaad daarta gasho waad furantay buu yidhi oo tacliiqaasuu ku sameeyey insha allahu buu xagga dambe ka raaciyey ma guntamayo tacliiqaas wa inciqaada cidqin xoraynta guntankeedana wuu diidaya anti xorun buu addoonkiisii ku yidhi anta xorun insha allahu ma xoroobayo taasina yemiintii wallahi laafcalanna kadaa saasaan samayn insha allahu hadduu ilaahay doono taana ma guntamayo inciqaada nadrin alla wuxuu igu leeyay inaan sadaqadaysto shayga hadduu ilaahay doono ma guntamayo nadarkaas inciqaada kulli tasarufin tasaruf dhammaantii haddii mashii'ada ilaahay lagu xidho ma guntamayo waayo mashii'ada ilaahay doonidiisa iyo doonid la-aantiisa ayaan cidina ogaanaynin hadduu se yidhaha buuhi yaa taaliqu insha allah tii furnayday haddii ilaahay doono waqaca waa dhacaya sida saxi haddaan qabano dee nidaagaas ayaa ina dareensiinaya in dalaaqu hore u dhacay dee wax xaasiloo dhacayna tacliiq laguma sameeyo tii furnayday insha allah haddii ilaahay doono inay furniinka horreeyaan meesha ka soo baxaya ama wuxu hi anti taaliqu waad furantahay ilaa an yasha allahu ilaahay inuu doono mooyaane falaa yaqacu fil asaxi ma ma dhacayo macnihiisu wuxuu kadhigay inuu ilaahay doono dhicid la-aantaada dala furayn la-aantaada mooyaane markaa waxba ma dhacayaan mashii'ada ilaahay cid daalacan kartaay ma jirto wallahu aclam shaki fi ala fasalkan waxa uu kaga hadlayaa sheekhu shaki uu qofkii ka shakiyo furiinkii markaas saddex qaybood ayuu shakiga dalaaquna u qaybsamaa shakun fii asni iyo shakun fii cadadi iyo shakun fii maxalli waa saddexdaa isagoo asalkiisii uba ka shakiyo inuu furiin ka dhacay iyo inaanu ka dhicin ka shakiya isagoo tiradii uu furay ka shakiya isagoo cidduu furay ka shakiya saddexdaa weeye shaka idaa shaka marka uu ka shakiya fii talaaqin furiin falaa la xukmin maayo dhicitaankiisa aw fii cadadin buu ka shakiyey fal aqalu ka yar ayuunbuu qabsan walaa yakfaa mana qarsoono alwaracu xalaal miiradku siduu yahayna ma qarsoona waxau uhi sheekhu haddii uu qofku ka shakiyo fii wuquuci dalaaqi minhu dalaaqii inuu ka dhacay ayuu ka shakiyey oo talow gabadha miyaad furtay mise maad furin shaki noocaas ah ayaa ku yimi amaa masalan sifa ayuu ku xidhayoo wuxuu uhi shaygaasi hadduu sidaa noqdo waad iga furan tahay markaasaa wuxuu ka shakiyey talow wixii sidii ma noqday mise muu noqonin falaa falaa naxkumu biwuquucihi ma xukminayno dhicitaankiisa dalaaqaasi inuu dhacay ma xukumayno ijmaaca ayaanay culimmada qaarkood soo naqliyeen maxaa yeelay waxaa lay asalku waa inaan furin jirin guurkiina sidiisii uu baaqi ku yahay amaa ma shakiin dalaaqa dhicidiisi kaasi waa shukun fii aslihi amaa kamuu shakiin asalkii furiinka wuu xaqiiqsay dhicidiisii laakiin fii cadadin buu ka shakiyey talow ma hal dalqaad furtay mise laba ayay ahayd ma laba dalqadood bay ahayd mise saddex baad furtay ayuu ka shakiyey falaqalu yaakudu bihi ka yar ayuunbuu qabsanayaa oo hadduu isku hayey ma mid iyo labay ahayd mid unbuu qabsan ma labaad furtay mise saddex saddex labada ayuunbuu qabsanaya walaa yakfa alwarac xalaal miiradkuna ma qarsoona buu ihi labadan suuraba xalaal miirashadu ma qarsoona oo waxa weeye sidaa aswa'a ah inuu qabsado maxaa yeele rasuulku sala la alay slam wuxu uhi dac maa yuriibuka ilaa maa laa yariibuka waxa ku shaki geliye ka tago waxaad u kacdaa waxaan shaki kaaga jirin la imow markaa haddii masalan marka uu ka shakiyey dee tiradii wuu soo rajciyeysan haddii dee rajca ay leedahay haddii kaleo aanay rajcaysi lahayno masalan ay cadad baxday dee dib ayuu soo guursan haddii uu doonayo haddii kalena dee daleeqeeda ayuu dhammaynayaa si ay dadka kale ugu xalaalowdo biyaqiinin si ay ugu xalaalowdo yaqiin ahaan ayuu samaynayaa walow qaala haddii uu yidhaahdo haddii masalan markuu ka shakiyey inuu markaa saddex furay in loo furayna saddexda ayuunbuu qabsanaya xalaal miirku waa inuu saddexda ka dhigo oo aanu guursanin ilaa ay nin kala guursato walow qaala hadduu yidhahdo in kaana hadduu yahay dad daa'iru shimbirkani quraaban tuke fa anti taaliqun adigu waad furan tahay buuli wa qaala aakharu mid kalena wuxu uhi in lam yakunhu haddii aanu noqonin fa imra'atii taaliqun islaantii ana wa iga furan tahay wajhila bahalkiina waa laga jaahil noqday lam yuxkam la xukmin maayo bialaaqi axadin mid furiinkii la xukmin maayo ee fain qaala humaa hadduu yidhaahdo labadaa erey rajulun baa lisawjatayhi labadiisii islaamood ku yidhi tulliqat ixdaahumaa midkood ayaa furmi wa lazimahu lbaxdu iyo walbayaanu baadhid iyo caddayn ayaana ku waajibaysa waxau uhi sheekhu laba ayaa waxay furiinkii ku xidheen laba shay oo iska soo horjeeda oo isu naqiid ah masalan mid baa wuxuu yidhi shimbir baa soo dul marayoo hadduu shimbirkaasi tuka yahay islaantii way iga furantay buuhi kii kalena wuxuu ihi hadduu noqon waayo islaantaydu waa furan tahay wajulalxaalu fi daa'ira shimbirkii xaaladiisina waa laga jeel noqo dee aygu iska galay inuu markaa tuka ahaa iyo in wax kala ahaa waa la kala garan waayo lam yuxkam bialaaqi axadin midna furiinkiisa la xukmin maayo maxaa yeelay hadduu midkood dee waxa uuna ku kariyeysan lahaa dalaaqiisu dhiciddiisa lama xukmiyeen masalan hadduu kaa hora un ku kaydaysan lahaa kaasoo keli ahaan lahaa odhan lahaa waxaan duulayaa hadduu tuka yahay waad iga furan tahay dalaaqiisa lama xukmiyeen waayo inaanu tukahayn baad dhici kartaa hadduu noqon waayo ka yidhi waad iga furan tahay hadduu keligii ahaan lahaana dee kamay furanteenoo inuu tuka noqdo ayaa suurtagal ah markaa haddii mid ahaantood uu keliyoobo waxa uu yihi haddii u keliyooba dee dalaaqiisu inuu dhaco lama xukmiyeenoo dee waxa dhici karta waxa uu sheegaya inaanu ahayn markaa kan kale tacliiqiisan uu kaliu kusoo sameeyena si xunkiisa ma dooranayo asalkuna waa inuu nikaaxii iyo guurkii uu baaqi yahay weeye haddaba taasi waxay ahayd waa laba nin ayaa kala yidhi ee fain qaalahumaa waxaa labadiiba wadagay rajulun baa lizawjatayhi u yidhi haddii waxaa duulayaa tukan noqdo heblaayi waa furan tahay hadduu noqon waa in heblaayaa furan buu yidhi markaa mana kala cayimin uliqad uliqad ixdaahumaa midkooda ayuunbaa furmaysa cayn ahaanteeda u furmaysa maxaa yeelay labadii sifo dee mid ahaantoodunbaa meeshii joogta ima waa inuu tukan yahay ima waa inaanu ahayn naf iyo isbaat dee waxba uma dhexeeyaan labadii dumar ahaana waa inuu ka dheeraada wala- walazimahu waxaana ku laazimayaa isagoo ka dheeraaday albaxdu inuu shimirkii la daydayo walbayaanu iyo inuu dabeedna caddeeyo dee ta uu noqdo markaa ti uu ku xidhay uu caddeeye furantay haddii xaaladiisa la garan waayana dee baxdi iyo bayantoona ku waajibanaya islaamihiina sidaas uun ha kaga dheeraado walow alaqa hadduu furo ixdaahumaa labadiisii islaamood ayuu midkeed bicaynaha cayn ahaanteeda ayuu furay caddaan ahaanteedu mid furay uma jahilaha waa ka jaahil noqday waqifa waa la joojin xataa yadakara inta uu ka xadsanayo walaa yuaalabu bibayaanin lagana dooni maayo caddayn in sad- in sadaqatahu hadday u rumeeyaan fi ljahli jaahil noqoshadaa waxau sheekhu leeyahay ninkii labada dumara lahaa ayaa mid ahaan caynteeda u furay macnaha shaksiyadda ahaanteeda ayuu furay heblaayoy waad furan tahay buui ama mid ahaantiin baa furan buule mid buu niyey uma jahilaha nin iska yar muqafala buu hayo ilow badanoo waa ilaaweyba talo ayamay ahaydun buu yidhi talo tumay ahayd tiyaan goortii dhawu sheegi uqifa arrinkiisii waa la joojinoo dee labadii islaamoodba waa laga eriyey xataa yadakara inta uu ka xasuusanayo yatadakar tii mutalaqada intuu ka garanayo walaa yuaala bibayaanin caddaynna laga dalbi maayo la odhan maayo sheegtay ahayd in sadaqatahu hadday labada zawjo fi ljahli inuu ka jaahil noqday hadday u rumeeyaan oo yidhahdaan waa runtii ninkani waa nin iska ilow badanoo waxbaba ma xasuusto hadday yidhaahdaan ilaa xaqa ayagaa iyo labadooda ayaa lehe waxba la odhan maayo cadde walow qaala hadduu yidhaahdo lahaa islaandiisii iyo waliajnabiyatin buu wuxuu ku yidhi ixdaakumaa aaliqun midkiin baa furan wa qaala wuxu uhi qasadtu waxaan ujeeday alajnabiyata qobila waa la aqbali fila saxi ee walow qaala hadduu yidhahdo zaynabu islaanta la yidhaha aaliqun waa furantay wa qaala wuxu uhi qasadtu ajnabiyatan baan ujeeday falaa cala saxiixi lama aqbalayo waxa uhi sheekhu haddii uu ninku yidhaahdo islaandiisii iyo islaan kaloo wada fadhiya ayuu yihi labadiinan meesha wada fadhiya midkiin baa furan markii la yidhi teebaad furtayna wuxu uhi qasadtu bialaaqi alajnabiy anugu afadaa kale aan u jeede tayda maxay geynaya qubila qawluhu biyamiinihi fila sax waxaa la odhan ku dhaaray inaad taa kale ujeedayo dee islaantiisii sidaasay isaga joogi maxaa yeele kelimadiibaa dee mar hadday meeshiina wada fadhiyeen midkiinna uu yihi mutaradida baynahumaa ayay noqonaysaa haddiise masalan islaantiisa magaceeda zaynabo la odhan jiray dabeedna wuxuu yihi zaynabu aaliqun zaynabi waa furantay ma islaantaadii baa la yidhi de maya tii kalaan sheegaya buu he xaafaddana zaynabo la odhan jiray qasadtu ajnabiyatan buui tan kale miyanadaragu meeshan joogjoogtay zaynabo la yidhaha taasaan ujeeday falaa yuqbalu daahiran cala saxiix lama aqbalayo markaa maxaa yidhaha khilaafu daahir weeye sida daahirkee muuqata waa mid khilaafsan markaa laga aqbali maayo islaantaadi baa kaa furantae ka socon u weye marka waxay yidhahdeen laakiin xagga hoos ahaan dee diintiisa ayaa loo wakaalanoo hadduu isagu sidaa isog yahay dee hadduu islaantii meelaha uga soo duso isagiiyo ilaah unbay udhaxaysaa laakiin inagu waa kala ergeyna waa kala ilaalinaynaa wey walow qaala hadduu yidhaahdo lisawjatayhi labadiisii islaamood ayaa wuxuu ku yidhi ixdaakumaa aaliqun midkiin baa furan buuli waqasada mucayanatan mid mucayanoo gaara ayaanu la qastiyey ulliqat way furmi haweeneed wailaa haddii kaloon la qastay fa ixdaahumaa midkooda ayaa furmi wailzamahu waxaa ku waajibayay albayaanu caddayn fi lxaalati اluulaa watacyiinu iyo cayinid iyo soocid fi haaniyati masalada labaad wayuczalaani waana laga siibi canhu xaggiisa waa laga dheerayn ila albayaani caddaynta aw itabyiini ama inta u midkood aw itacyiin ama inta u mid ahaantood ka cayinayo wa calayhi waxaana guudkiisa ahaaday albidaaru bihimaa inuu labadooda ku degdego wa nafaqatuhumaana waa guudkooda fi lxaali xadda waxa uu sheekhu leeyahay nin ayaa labadiisii islaamood ku yidhi ixdaakumaa taaliqun midkiin ayaa furan buuri waqasada mucayana mid gaara ayaan ujeedaayo dee heblaaye ayuu ujeedaa ulliqat way furmi haweenadaasi oo waa la furiinkeeda waa la xugmin maxaa yeele lafdigani dee labadoodaba wuu subama midkiinbaa furan marka uu niyo dabeed mid gaara ugu weeciyey dee waa u weecsamayaa wa ilaa haddii kalena mid mucayana uma jeedin mid gaara heblaayo uma jeedine waa iska idlaaqi fa ixdaahumaa midkood ayuunbaa furmi haddana la garanmayo ta furmaysaa sidee baa la odhan wayalzamuhu waxaana ku laazimaya albayaan inuu caddeeyo ta mutalaqada ah fi lxaalati luulaa xaaladda hore xaaladda hore waa maxay waa markuu mid mucayanaa u qastiyey caddee baa la odhan tahay ahayd wa tacyiin inuu cayino oo yidhaahdo markaanu mid mucayana u qastin u yidhaahdo tan weeye oo tacyiin ku sameeyo ayaa ku waajibay fi lxaalati haaniya xaaladda labaadee mid mubhamaa u qastiyay iyo mid cayn ahaanteeda aan ugu qastin si dee loo ogaado ta mutalaqada ahee la furay oo axkaam baa dee ka ratibmaysa wa tuczalaani ama wayuczalaani waa laga kaxayn iyagii canhu xaggiisa waa laga dheeraynaya ilalbayaani inta uu xaaladda hore ka caddaynayo aw itacyiin ama intuu xaaladda labaad ka cayinayo maxaa yeelay dee waxa tii zawjada u ahayd iyo tii u furayba isku dhex qaldamay wa calayhi ilbidaar waxaana guudkiisa aday inuu ku degdego bihimaa bayaanka iyo tacyiinka si dee islaantan uu furay ee haddana uu iska sii haystaa meesha ay uga baxdo hadduu dib dhigaa cudurdaar la-aanna wuu caashigirobaya waa la waa la tacdiray waa la ganaaxaya waxaana guudkiisa aday wa calayhi nafaqatuma fi lxaal haddana inuu nafaqeeye ayaa laga doonaya intuu ka cadaynayo ama ka cayimayo maxaa de ayay isaga xaas u yihiin o hadda u joogaa macnaha fi lxaalina wuxuu uga jeedaa nafaqada inta uu ka cadaynayo ama ka cayimayo loo dibdhigi maayo hadda ayaa nafaqadoodii laga rabaa wayaqacu alaaqu alaaqu wuxuu ku dhacaa bilafdi lafdi ayuu ku dhacaa waqiila waxaa la yihi lam yucayan facinda tacyiini ayuu dhacayaa walwau tegidii laysa bayaanan ma ahanin walaa tacyiinan midna ma ahanin waqiila waxaa la yihi tacyiinun weeye waxau sheekhu leeyahay dalaaqu wuxuu ku dhacaa gabadha mucayanada ah ee mucayanada u jeeday marka uu hadhowta yidhaahdo tii mucayanada aydeen ujeeday waa tan dalaaqeedii goormuu dhacayaa wuxuu ku leeyahay bilafdi lafdiga ayuu ku dhacaya markii uu yidhi midkiin baa furan ayuu dalaaqeedii dhacay weeye ta mubhamada markaa khilaaf kuma jiro taa lafdiguu ku dhacaya ta mubhamadaana calal asax ayana markaa lafdigu ka soo baxay buu ku dhacaya maxaa yeelay markaas ayuu dee jalo laba debigi maayo maxalkiisa ayuun baan mubayan ahayn ama aan mucayan ahayn tabyiin iyo tacyiin baa la faraya markaa qiil baa wuxuu leeyahay lam yucayin haddii aanu caddaynin ta mubhamada ah markiiba haddaanu caddaynin ee gadaal kadib uu ka caddeeyey fa cinda tacyiini tacyiinka agtiisa markaa uu caddeeya unbaa dalaaqeed u dhacayaab isagu leeyahy masalan iyadoo caynkaas uu yidhi midkiin baa furan oo dabeedna laga doonayo inuu sheegatay ahayd ayuu mid ahaantood u tegey marka wuxu uhi walwadu mid ahaantood u tegiduu u tegey laysa bayaanan bayaan ma aha markay xaaladdu mucayana u jeeday bayaan ma noqonayo oo ku caddaan mayso ta mutalaqadii tad u tegey mooye ta kale weeye ku caddaan mayso walaa tacyiinan tacyiinna noqon mayso xaaladda labaad ee mid mubhamaa u qastiyey utegidda u taa u tegey la odhan maayo ta furani waa ta kale oo wadigaasi bayaan iyo tacyiin midna noqon maayo waqiila waxaa la yidhi wadigu tacyiinu weeye culimo fara badanna sidaasay ku tegeen walow qaala hadduu yidhaahdo mushiiran ilaa waaxidatin isagoo ishaaraya haadihi tan ayihati almuallaqatu fa bayaan weeye aw qaala wuxu uhi aradtu haadihi ayaan ujeeda iyo wahaadihi aw ama haadihi bal haadihi tanaa ujeeda xukiya bialaaqihimaa labadaba furiinkooda ayaa la xukmin waxau uhi sheekhu markii laga dalbay mucayanadii inuu caddeeyo ayaa isagoo mid ishaarayay wuxuu uhi haadihi waa tan almuallaqatu tii muallaqada ahayd ee aan furay waa tan fa bayaanun bayaan ayay noqonaysaa hadalkaasi waa caddayn maxaa yeelay dee waa ka waran iraado iyo doonid hore oo maxal mucayana lagu xidhay ayuu ka warramayaa laakiin hadduu yidhaahdo isagoo labadoodii ishaaraya aratu haadihi tanaan ujeeday iyo haadihi maasuuli iyo tan ama wuxuu ihi haadihi tan ayaan ujeeday bal haadihi beetaa iskadayo tanaan ujeeday buuo waxaasuu iska daba keenay xukiya bialaaqihima labadaba furiinkooda ayaa la xukmin maxaa yl isaga ayaa dee qiray markuu tawre dalaaqeeda uu qiro haddana uu ka noqduu talabaad qiro rujuuciisaa lama aqbalayo ee labadiiba saasunbay kaga socon dee waa daahir ahaan bay yidhahdeen laakiin baatin ahaan dee waatuu isagu niyeeye un walow maatata labadiiba siday isugu jireen bay dhinteen aw ixdamaa midkood ayaa dhimatay qabla bayaanin iyo wa tacyiinin baqiyad waxaa dhay mutaalabatu doonidii laga doonayay caddaynta libayaani lirti si dhaxalka ah oo xukunkiisa ama xaaladiisa loo caddeeyo ee walow maata isagiiba hadduu dhinto fal adharu qabuulu bayaanil bayaanu waarisihi waarifkiisa caddayntiisa in la aqbalay wey laa tacyiinuhu laakin tacyiinkiisa lama aqbalayo waxuu sheekhu yidhi labadii islaamood oo sidii isugu jira ama markuu mid mucayanaa ujeeday ama markuu mid mubhamaa ujeeday midku doonaba ha ahaatee ayay labada islaamoodba qurbaxeen dee meeshii waxa yeel markaa midi waa furantay oo dhexalkeedii waxba kuma leh midna dee waa islaantiisi oo dhexalkeedii buu leeyahay meeshii weli waa laysku sii jiraa markaa labadoodii ayaa dhintay ama mid ahaantood baa dhimatay waana qabla bayaanin tii mucayanada intaanu caddaynin wa tacyiinin tii mubhamad ahayd intaanu cayininaanu soocin baqiyat mutaalabatuhu waxaa baaqi a weli doonidii laga doonayey isaga mutaalabatuhu doonidii laga doonayey isaga inuu caddeeyo iyo inuu cayimo waa baaqi maxaa looga doonayaa ee baaqi u noqotay hadday iskaba wafaadeen libayaani lirfi dee dhaxalka cadayntiisa dhaxalka xukunkii dhaxalka ayaa la cadaynaya hadhay maxaa yeele midkood buu dee dhaxlayaa yaqiin ahaan dee haddii aan zawjka xaajib kale oo dee masala xajbi bilawsaaf haddaanay ku sugnayn labadaa islaamood wixii ay xoolo lahayne la dhaxlayey mid walba waxa laga joojin uun nasiibu zawjin baa laga joojin dee tii uu noqdo ayuunbaa markaa la siinayaa inteeda ta kalena inteedii baa loo celin ayaa dadkii kale dhexlaya la siin walow maanta isagii baaba dhintay isaga lafdiisii ayaa qurbaxay islaamihii lafdoodii baa laga taagan oo dhexal doonaya isagiina socay fal adhaaru qabuulu bayaani waarisin ninkii waarifkiisaa dhexlayay hadduu caddeeyo oo idhaahdo ta mucayanada ah ujeeday waa tan waa la aqbalaya laa tacyiinuhu laakiin cayimidiisa hadduu mid mubhamaa ujeeday tan weeye la aqbali maayo maxaa yeelay bayaanku markuu mid mucayanaa u jeeday waarisku inuu tii u caddeeyaa isagu waa ka waran bayaanku waa ikhbaar waxaana laga yaabaa kanuu dhexlayay inuu dee ujeeddadiisii isdul taago ama qoraal ama cid kale ay uga warrantay markay mucayanada ahayd waxaa dhici kara inuu qoraal helay oo ta mucayanada inu jeeday waa ta ama markhaatiye kale inuu helo ayaa dhici karta laakiin markay tacyiin tahay ee mid mubhamaa u jeeday tacyiinkani waxaa la yidhi dee ninkani wuxuu ku kala daray midkiin baa furan oo mubhamaa buu yidhi isagun baa la doonaya inu idhahdo tan weeye oo midun ka dhigo oo labadiisa islaamood kala doorto markaa taasi waa ikhtiyaaru shahwe oo dee wuxuu isagu naf ahaantiisa u dooranayo weeye markaa kani ilan islaamihiisii maha waariska ahe isagu taa kagama khaliif noqonayo walow qaala hadduu yidhaahdo in kaana quraaban waxa halkan doonayay hadduu tukayay fa imra'atii taaliqun islaantu way iga furanta wailaa haddii kale fa cabdii xorun addoonkaygu waa xor wajuhila bahalkiina iska firrigiili munica minhumaa labadoodaba waa loo diiyay ila lbayaan inta markaas uu ka caddaynayo fa in maata hadduu dhinto lam yuqbal lama aqbalayo bayaanulwaarisi waaridkii caddayntiisa lama aqbalayo cala madhabi haddaan qabano bal an yuqracu waa loo qori ridi bayna alcabdi iyo walmarati ee fa in qaraca hadday usoo baxdo qorituurkii addoonka cataqa waa xoroobaya aw qaracad ama iyadii bay usoo baxday lam tudalaq lama furin maayo wala asaxuna waxa weeye annahu addoonkii laa yariqu ma addoomobayo waxau sheekhu leeyahay nin ayaa wuxuu yidhi bahal shimir baa soo dumaro in kaana haada daa'iru quraaban hadduu baalkani tukan yahay fa imraatii daaliqun islaantu waa furanta wailaa haddii kalu noqon waayna fa cabdi xorun addoonkaa haddaba xora wajuhida bahalkii yaraana way iska duulayoo xaalkiisii waa laga jaahil noqday munica minhumaa labadoodiiba waa loo diiday addoonkii islaantiina inuu ku istimtaaco waa loo diiday addoonkii inuu istikhdaamo oo ku shaqaysano waa loo diiday labadaba waddadaa ka marun baa lodhan dee midkood bay layn kala socdeen ama addoonkana xoroobo milkii ka suulay ama islaantan ayaa furantay oo meesha ka socotay dee labadiina lama kala garanayo kawa in la yidhaha halkaa ka joogadaa baxarka galay ilal bayaani inta dee ay ka caddaanayso ee uu ka caddaynayo dee addoonka iyo islaantana intaa isagaa sii nafaqaynaya fa in maata haddaba isagii baa dhintay haddii markaas uu isagii dhinto lam yuqbal bayaanulwaarisi cala madhabi ninka waaridka ee dhexlayay caddayntiisa lama aqbalayo maxaa yeelay dee waxaa dhici karaa inuu isagu yidhaahdo tuke ayuu ahaa oo dabeetana islaanta maa furantay oo waxba dhaxaliguma leh kana waayay addoomoobay markaa meeshii tuhme ayaa ku jirta inuu dhaa islaantina socotoo dhaxaliguma leh kana waayay addoomoobay maxaase la samaynaya bal an yuqracu bayna alcabdi walmar'a addoonka iyo islaantun baa loo qori ridi fa in qaraca haddaba addoonkii hadduu qurcadii helo cataqa isagu wuu xoroobayaa aw qiracad haweenaydii baa qurcadii heshay lam tudallaq lama furmayso ayadii maxaa yeelay qorituurku xagga baabudalaaq marka la joogo waxba shaqo kuma leh shaqo kuma leh tacsiir kuma leh qorituurku dee labadii islaamoodu midkiin baa furay ini waa la idiin qori tuurayo saasaa midkiin ku furmaysaa ma soconayso oo qurcadu baabudalaaq shaqo kuma leh laakiin baabulcitqi bay dee shaqo ku leedahay marka waxaan loogu qori ridayaa waxa weeye waxaa la filayaa inay usoo baxdo addoonka oo addoonku si ay ku xoroobo leannu muasira fi lcitqi weeye duuna alaaq marka haddii ay addoonka usoo baxdana waa xoroobaya haddii ay haweeneyda usoo baxdana addoontai haweeneydi ma furmayso asaxuna waxa weeye markay addoon markay usoo baxday qorituurkii gabadhii annahu laa yariqu addoonkii ma addoomoobaya isagu ee ibhaamkiisii ayuunbuu isagu iskaga sugnaanayaa oo sidii baan ugu istikhdaameynin maxaa yeelay qurcadu dee waxay raadayn weyday ciddii ay ugu soo baxdo oo dalaaqii ah kayrkiina markaa ma raadaynayso faslun fi alaaqi sunniyi wakayrihi qaybihii dalaaqu haddaba u qaybsamayey ayuu halkan sheekhu inooga gelayaa markaa wuxuu sheekhu ihi aalaaqu furiinku sunniyun wa bidciyun waa mid sunniya iyo mid bidciya markaa sunni na waxaa looga jeedaa waa mid bannaan bidcina waxaa looga jeedaa waa mid aan bannaanayn sunni iyo bidc yani mar ay bannaan tahay in dumarka la furo iyo mar aanay bannaanayn in la furo marka waxaanu sheekhu u qaybiyun labadaas sunni iyo bidci culimada qaar baa mid saddexaad ku daray oo yidhi waa saddex qaybood oo sunni iyo bidci iyo laa walaa mid aan sunnina ayn bidcina ahayn oon jawaas iyo xormo midkoodna aan yani sunni iyo bidci toona aan lagu suuraynaynin oo masalan wuu inoo sheegi doonaa labada kale kaan sunnina ahayn bidcina ahayni masalan tayareen da-dii xayd kaba gaadhin islaanta dhaaftaydadii xaydkaba ta isxulucday ta urkeedu uu muuqanayo taanu la aqalgelin sunni iyo bidci toona lama yidhaahdo furinkooda laakiin intaa wixii aan ahayn ayaa u qaybsama sunni iyo bidci wayaxrumu lbidciyu bidcigu waa xaaraan wa huwa darbaani bidci haddaad doonaysa haddaba waa laba qaybood طalaaqun furiin fii xaydin mamsuusatin mid oo loo galmooday xaydkeed lagu furo wa qiila waxaa la yidhi in sa'alatu hadday weydiisato lam yaxrum xaaraan maaha wayajuusu waxaa banaa khulcuhaa fiihi in lagu khulco la ajnabiyin inuu ku khulcaa ma banaana sila saxeedaan qabano waxau sheekhu leeyahay dalaaqa furiinka bidciga la yidhaha horta waa xaaraan darar iyo dhibaato ayaa ku jirta maray xaggan gabadha dhibaato ku tahay iyo maray xagga ninka dhibaato ku tahay mar kastaba darar iyo dhibaato ayaa ku jirta oo saasuu xaaraan ku yahay muxuu yahay markaa dalaaqaasi waa laba qaybood buu yidhi ka horeeya waxa weeye waa furiin fii xaydi xayd lagu furo gabadhii oo caadadii leh oo la furo weeye halkan uu leeyahay mamsuusatin wuxuu uga jeedaa mawduuca gabadha ay is arkeen gabadh ay is arkeen oo xidhiidh galmo hore uu u dhex maray iyadoo caadale inuu furo ayaa bidciya buu ku leeyahay ee maaha xayd uu dhexdiisa ugu tegay maclum maaha dalaaqun waa furiin fii xaydi mamsuusatin macnaa mid mawduuco ah oo caadada u furo maxaa yeelay alla waxa uu yidhi faطalliquuhuna lciddatina markaad dumarka furaysaan ciddadooda ku fura macnaha waktiga ay gudagelayaan ciddada ku fura waktigaa xaydkana dee ciddada laga tirin maayo oo ilin gabadha caadada hesha waxa ay ciddadeedu ka bilaabantaa duhriga waa saddex duhri saddex jeer ay caadada ka daahir noqoto marka intaa imika ay caadada ku jirto ciddadii u socon mayso u bilaabmi mayso markay caadadaasi ka dhammaato ee ay duhrigii bilowdo markaas ayay u bilaabmaysaa